ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada beledweyne ka wada dhac iyo boob ka dhana wadayaasha mootobajaajka ee magaaladaasi mid ka mid a wadayaasha mootobajaajka ee magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu dhac u geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka wuxuu kaloo ka waramay sida loola hadlay markii uu dalbaday in wax laga qabto askarigii dhaca u geystay oo ah nin dhallinyaroo bajaajyada isu xamaalatee saasay tahay aniga xalay waxaa laygu sameeye askariyoo dowladda oo xalay waxaa igu sameeyey inuu dhac iyo boob igu sameeyo ilaahay kuuma darnaade oo aniga baabuurkayga oo xalay dhoon oo ku warwareego oo ku warwareego oo teleefonkaygii wixayga u qaato saasay tahay saaka anoo dacwa ah xerada tagay xerada markaa taga oo ninka aa ka dacwooday wax waxa iga qabto waa waaye askar badanaa ugu dacwooday wax ii qabto waa ka waaye saasay tahay waxaa leegu dhahay ninkii baxsad waay waa maqan yahay soo raadi orod meelahaas ka raadso aniga meesha waxaa ugu imaada inay dowladda wax wax ii qabato dowladdiina waxa ay tiri orod ninkii soo raadi anay ninkii ii tirte taasna cadaalad maaha in annagan uga tuntaan macnaha hobkii oo annagan ugu dhiibay an ugula tuntaan midnaan kacaysa maahan middaasna waa ka soo horjeedna annagan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay si indhala-aana joogto uga dhigteen dilka iyo dhaca ka dhanka ah wadayaasha mootobajaajka